ciidamada amniga dalkani masar ayaa qabqabtay ugu yaraan shan qof oo soomaali ah xili ay ku sugnaayeen goobaha soomaalida ay isugu yimaadaan ee magaaladan qaahira ciidamada masaarida ayaa shanta qof ee soomaalida ahi ka qabqabtay maqaaxi soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda caashir ee degmada nasri city dadka la xirxiray oo ah wiilal dhallinyaro ah oo arday iyo qaxooti ku ah waddankani ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada nasri city ee magaaladan qaahira qaar ka mid ah dadka ehelka la ah soomaalida lagu xirxiray waddankani ayaa ii sheegay dadkani in la hubinayo inay sharci ku joogaan dalkani iyo in kale fardowse cabdilaahi warsame oo qaraabo la ah wiil ka mid ah dhallinyarada la dhigay xabsiyada dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaysa tirada iyo sababta loo xiray wiilasha soomaaliyeed dadka la xirxiray waxay ka kooban yihiin shan qofood waxaana ka mid ah inan aan ilmaadeernahay dadka la xirxiray waxaa laga xirxiray makhaayad ay soomaalida ku leeyihiin xaafadda cashir waxaana loo malaynayaa sababta loo xirxiray inay tahay in looga shakiyey inay yihiin dad sharci daraa kadib waxay marayaan ijraa-aad oo ah in oo la baarayo inay dembi galeen inay sharci lahayn kadibna wixii sharcila waa la soo daynaa wixii aan sharci lahaynna waa la tarxiilaa sidii samayn jireenba muddadan dhan oo ilaa bilahan waa way soctay hawshaas oo way xirxiraan dadka qaarna waa la soo daayay qaarna waa la tarxiila qaarna wayba xiran yihiin weli marka waxaan rajaynaynaa dhallinyaradana in lasoo dayn doono aadaan uga xumahay maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin qaarna qaxooti ay yihiin qaarna ay arday yihiin bishii lasoo dhaafay tobanaan soomaali ah ayaa loo taxaabay xabsiyada dalkani kuwaasoo intooda badan la soo daayey kadib markii la xaqiijiyey inay ka diiwaangelsan yihiin xafiiska qaxootiga ee u n h c r ta ay ku leedahay magaaladan qaahira laakiin dhowr qof oo soomaali ah ayaa weli ku xiran xabsiyada dalkani kuwaasoo weli aan la kala caddayn in la soo daynayo iyo in kale sannadihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ayaa loo tarxiilay tobanaan soomaali ah kuwaasoo sharci dara kusoo galay dalkani masar howlgallada ka dhanka ah dadka shisheeyaha ee ku nool dalkani kuma koobna soomaalida oo keliya waxaa sidoo kale bilihii lasoo dhaafay xabsiyada loo taxaabay boqolaal ajaaniib ah oo sharci daro ku joogay dalkani oo u dhashay dalalka aasiya yuruba iyo afrika xuseen saxnuuni v o a qahira